haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaana soo diyaariya halkanna ka soo jeedinaya cabdi xakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah toddobaadkan oo kale arbacadii kowdii iyo barkii duhurnimo ayay qoraxdu dhacday lix iyo lixdan caana maalla ama maalmoodna qorax ma arki doonaan waa magaalo in ka badan laba bilood ay cadceeddu ka maqnaan doonto halka ay ku taalla iyo weliba dadka halkaasi deggan sida ay u nool yihiin oo iyaduna la yaabkeeda barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawan aad maqli doontaan
webiyadaa cartama iyo erifyadaa badkaga xidhan iyo buuraha culus
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aynu ku wada caweyn doono
heesta dhibbaa ii yimi qiiraysan murugaysan aadna u daayar wuxuu igu iri adeer hawl bay haysata hees iga sameen maxaa adeer kualebaa wuxuu adeer naag baanu isjeclayn waan guursaday naagtii barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal in ka badan boqol iyo sagaashan dal ayaa dunida la isla aqoonsan yahay inay yihiin waddamo jiro oo leh calan magac iyo weliba dhul loogu soo hagaago oo u gaara waxaana dadka waddamadaasi ku noola marka laga yimaado kala duwanaanshiyaha muuqooda iyo weliba afkooda ay dadkaasi ku nool yihiin cimilo kala duwan taasoo la xidhiidha kolba halka ay dunida kaga yaallaan waxaana jira dalalka qaar ay cimiladoodu aada u qabowdahay kuwa ay meeldhexaad tahay iyo weliba kuwa ay aada u kulushahay dalkan maraykanka oo ka kooban konton gobol islamarkaana ay ku nool yihiin dad gaadhaya saddex boqol iyo soddon milyan oo qof ayaa gobolladiisu ay leeyihiin cimilo kala duwan iyadoo qaarkooda sannadkii lagu arko qabow aad u daran halka kuwo kalena kulayl daraaddii looga xagaabaxo magaalo ku taalla gobolka alaska ee dhacaad dacalka waqooyi ayaa toddobaadkan khubarada saadaasha hawadu ay sheegeen inay cadceeddu ka maqnaan doonto muddo ka badan laba bilood taasoo macnaheedu ay tahay in cadceedda ugu horraysa ee magaaladaasi ay arki doontaa ay noqon doonto bilowga sanadka soo socda bal haddaba magaaladaasi waa mid nooceeya se dadka ku dhaqana siday u nool yihiin waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil horta dadka soomaaliyeed iyo dadka afrikaanka ah iyo dad badan oo carabaha degan waxay degan yihiin deegaano aan la isweydiin qoraxdu xilliga ay soo baxdo qoraxdu xilliga ay dhacdo inta badan dadku waxa ay waktiga ay qoraxdu dhacdo ama soo baxdana ay eegaan bisha rabadaanta ee la suman yahay yurub oo kale haddii la tago saacado badan ayaa la soomaa saad ka warqabto ilaa iyo dadka qaar baa dee labaatan iyo saacadood sooma oo waxaa la isweydiiyaa qorax maqrkii maanta waa imisada wadamada haddii aynu eegno norway oo kale iyo finland weliba meelaha kusii dhow dhinaca ruushka dadku saacado aad u badan bay soomaan oo hadiyo goor waxaad arki jirtay iyadoo culimadii lasoo weydiinayo sheikh waxaanu joognaa wakti ay cadceedu goor dambe dhacdo maxaanu yeelaa oo la yidhaahdo magaalada idinku dhow ama dalka idinku dhow ka afura magaalooyinkaasoo kale waxaa adkaanaysa sooma in carruurtii sida loo seexinayo iyo dadkii sida u seexanayaan mar haddii ma garanaysaa adeer gobolkiiba aan u dhacayn noloshii dhammaydba khalkhal baa mararka qaar goodgelaya waayo dee dadku maalintiina inay soo kacaan oo ay shaqaystaan oo dee xilli fiican oo qoraxay soo baxdo oo dee maalintii muuqato ay kacaan habeenkiina dee markuu gobolku dhaco ay dadku seexdaan ayaa loogu talagalay lakin dee ilmo yar oo aan iyadoo aan qoraxdiiba dhicin haddana xilligii habeen noqday mararka qaarkood cabdixakiin waxay kaliftaa in carruurta xitaa indhaha laga xidho wagaag ma haddaba haddaynu soo qaadano magaaladani iyada tani maxay tahay
magaaladan waxaa la yidhahdaa berow waxaanay ku taalaa gobolkan la yidhaahdo alaska amaba waqooyiga dacalka waqooyiga fog ee dunida waa magaalo shidaalka laga qoro laga qodo oo shidaalka ayaa laga soo saaraa dadka magaalada ku nool badankooda waa asal ahaan dadka gobolkaasi kasoo joogo kasoo jeeda lakin waxaa jira dad iyaguna halkaas u shaqa taga kun iyo laba boqol oo kilomitr ayay dacalka waqooyi ee dunida ay ay u jirtaa
goormay cadceedu ka tagtay say muddo intee leeg bay ka maqnaanaysa arrinka yani la yaab kale waxa weeyaan dad badan oo weliba de meelaha ay qoraxda magaranaysa gobolka uu xilli hore dhaco ay la yaabi doonaan magaaladan qoraxdu toddobaadkan oo kale arbacadii kowdii iyo barkii duhurnimo ayay qoraxdu dhacday lix iyo lixdan caana maalla ama maalmoodna dadka ku nool magaaladaas cabdixakiin oo qorax ma arki doonaan si kale haddii aynu u dhigno waa madow si kale haddaynu u dhigno saddex iyo labaatanka bisha january haddii ilahay raalli ka noqdo ayaa qoraxda ugu horreysa ay dadkaa usoo bixi doontaa marka waa lix iyo lixdan caalamaan waa lix iyo lixdan maalmood oo xidhiidha waa bisha koowaad ee sanadka soo socda dhowr iyo labaatankeeda de xilligaa dunidiiba isbedeshaya saddex iyo labaatanka january ayay ku beegan tahay sida aad sheegtay waxyaaba badan baa dabcan isbedelay madaxweynaha la doortay ee maraykan xafiiska ayuu fadhihi doonaa aqalka cad ee maraykan sidoo kale xanuunka covid sagaal iyo toban ee caalamkii waalay hataa in tallaalkiisii malaayiin qof ay qaataan ayaa la filaya marka waa xilli adduunyadao dhan isbedeshay marka cabdicaafid haddaynu eegno dad magaaladan waa magaalo nooceeya nolosheedu waase dadkeedu see u noolyi dadkeedu horta sidii aan sheegay waxa u badan dadka asal ahaan gobolka kasoo jeeda lakin waxaa jira dad badan oo u shaqeeya tusaale ahaan haddii uu qof uu guri dhisanayo ama ay qoys guri dhisanayaan hal mar ayaa sanadkii alaabada ay guriga ku dhisanayaan dooni loo saaraya waa hal mar oo keliya ayaa markaa doonidaasi tegaysa ay alaabada qaadaysaa baabuur magaalada laguma tago dadku diyaarad ayay ku tagaan badeecadda oo kale haddii aynu soo eegno waa qaali yani waa wax aad ay dadku ula yaabayaan tusaale ahaan bahashan yar ee saabuunta ah ee dareeraha ah ee dharka lagu maydho ilaa afartan dollar ayaa daxkinow laga siiyaa magaalada caadiyan maraykanka oo kale sagaal ilaa saddex iyo toban dollar ayaa lagu iibiyaa mid kale hadaynu soo qaadano biisada oo kale ee la cuno iyadoo qayrin oo aan weliba samaysnayn toddoba iyo toban dollar ayaa la siistaa halka caadiyan lix dollar sideed sagaal iyadoo bisil oo kulul guriga lagu keenayo waagaag marka nolosha waa sidaa u qaaliya marka dadkii maxay sameeyaan maadaama aanay arkaynin cadceed enda dabcan ma helayaan maxaan ku idhaahdaa waxyaabaha faa'iidooyin badan bay cadceedda leedahay oo noloshii caafimaadka muhiim u ah dabcan taa lafteeduna waa mid weyn xataa dee indhaha bini'aadanku inay dee qorax arkaan oo ay jirka bini'aadamka uu dareemo dirimaad ayaa fiican marka waxyaabaha ay dadkaas sameeyaan waxaa kamid inay qaataan vitamin d oo ay kiniin vitamina ay qaataan si macnaha dee vitamiinkii qoraxda laga helayay ay u helaan waxay arkaan mararka qaarkood leyr yar oo yacnihi subixii oo kale hamaaga qoraxdoo kale marka ay muuqato la arko laakiin kaasina mid ku filan maaha waa meel dabayl ka dhacdo dabayl baraf wata qabow yani dabayl qabow oo barafkaasoo dul marta barafku waa meelo de wuxuu gaadhaa wax heer ayna dee qiyaasi karin oo gobolka dhan ayaa gebigiisuba dee baraf haystaa marka nolosha dadka saas aadkaas ay ugu adag tahay gudaha inay ku jimicsadaan oo ay yaro soco socdaan oo ay dee baraf ku qaadqaadaan haa laakiin socod ay banaanka u baxayaan oo dee bini'aadamkan wuxuu u baahan yahay xitaa dhirta la arkayo dhirta cagaarka ah ee dadku ay arkayaan xakiinow ayaa xitaa indhaha dadka u wanaagsan oo wadamada reer galbeedka dad baaba intay markay dhakhtarka u tagaan indhaha indhaha la eego waxaa la yidhaahdaa dhul doog leh oo cagaar ah ayaad u baahan tahay inaad dhowr bilood soo joogto aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagay halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka cawayska washington
cishaduu ilaahay arka taagay udublii ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartamayo erfyadaa badkaga xidhan iyo buuraha culus webiyadaa cartamayo cirfyadaa badkaga xidhan iyo buuraha culus cimrigeed adduunyada waxaa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale cimrigeed adduunyada waxaa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale iyo laba aa shaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba aa shaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calabka ku qoran cunaad teegi maaye عاشقها بايع أنا علفك كوكرا ونسي معي عاشقها بايع
عبدكو إلهي عرضنا جاتي هذا العيد كالكمي عوانا عدتس إيه بدا على أنت لقد إيه إيش هذا ما عوانا عدتس إيه بدا على أنت لقد إيه إيش هذا ما
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan daaha cabdigaas kaasoo kaga warramaya qaybo ka mida suugaantiisa markaynu soo qaadanno heese kala duwan ama heesahan inta badan aynu ka hadalnay badankooda waxay ka hadlayaan nolosha iyo waaqicigeegay ka hadlayaan ama gobonimo ha noqoto ama ha noqoto hadaf ha noqoto ama ha noqoto maxaanku idhahdaa wataantii nolosha ama ha noqoto iskala jaqaadaye aqoonta iyo qofka ka waramaysay heesahaagu inta badan waxaa ka dhadhamaysa inay waayaha iyo nolosha uun inta badan awoodda saaraan oo dhinac gaara iyo nolosheedii iyo maxaanku idhaha noloshii rasmiga ah un ay ka warramayso ma wax gaar oo adiga kuu muuqdaa jira ood awoodda u saarto mise adiga ereyada iyo curintaada unbaa xaggaa u badatay way jiraan waxii muuqdaayo markaan ka goldarooyinka dadka iyo dhiirigelinta iyo inaan dalka nacsan oo tahriibaya oo nolosha ka nacsan baa halabuurnimadu ii dirtaa oo waan kuu sheegay oo markaan baahidaa arko ayaan sameeyaa haye marka laakiin waxa jirta waxa jira ha saaxiib way jirtaa iyo halka doonayso heeso badan aan iska sameeyey baa jira oo anigay qusay heesta hadaf oo kale dadkaan ugu warramayey dadku waa hanjabiyayaal dadka niyadda way ka dilaan weliba soomaalideennu qaar talo xun ku siinayaa jira qaar fankaad wadda kugula yaaban baa jira qaar oonaya war waxaanu wada ku habsaamay waktiga kaga lumay muxuu ahaa baa jira dee heesta hadaf oo kale aan iska warramayo inta aan higsanaye hadafkayga durugsanay cali haybse leeyahay inta aan hirdamaya hanku meeshuu ii diray naftu halisa mudatay haadgalan isleeyahay dhowaa haadka duulaa hawadiiyo daruurtiiyo halka uu soconayaa fogaa hilinka dayax iyo irka aniga muuqdee nafta hadhi isleeyahay aniga halkan haadkani marayaaba waa ii dhow yahay dayaxaan ku socdaa baan leeyahay saaxiib baara cabdixagirow haye
markaa hanka markaa nin waliba wuu ila leeyahay oo lahanjabinayaayoo hanka hanka waa hankii qofku inaanu niyad jabin oo isdhiibin oo saaxiib wuxuu doono qaban kara wuxuu doonana noqon karo oo isagoo dalkiisa jooga ilaahay la jiro oo wax taransan karo niyad jabkuna uu liidnimada keeno saaxiib waxaase ka hadlaysa waa hagaag marka ayaa qaaday heestaasi laxankeeda iyo weliba maxaa ku dhaha inta kale haddaad noo raacayso laxamka saaxiib waxale iskaraaji waxaa qaaday fanaan aada u daayar oon aada u jecelahay khaalid xuseen jaamac dhoobayare oo kooxdayda ka mid a waa barnaamijkii ayaantii looda saaxiib ku jirtay
inta aan iibsanaye hadafkayga durubsani calihay iibsan leeyahay inta aan gudamaye anku meeshu ii diro naftu halisa mudatee ah, ahadgelin isleeyahay inta aan gudamaye anku meeshu ii diro naftu halisa mudatee ah, ahadgelin isleeyahay dhawahadka duula hawadiya daruurtiyo halka uu soconayaa fogaa ilinka dayaaxiyo irka aniga muqde sahari isleeyahay dhawahadka duula hawadiya daruurtiyo halka uu soconayaa fogaada ilinka dayaaxiyo irka aniga muqde nafta hadhi hadhi isleeyahay nin holladi bartuu rabo agirdaama gaadhiyo yar kumaahan jabi karo hawsha aniga lay diray hawsha aniga lay diray nin holladi bartuu rabo agirdaama gaadhiyo yar kumaahan jabi karo hawsha aniga lay diray hawsha aniga lay diray waa dadaalka higsiga halkaan rabo ku tegi karo hanayana rabaa iskale guusha aan ku heli karo
kolba dhinac waxaynu ka mushaaxaynaa abwaan daacadda gaas een, sugaantaada kala duwan iyo heesahaaga Een, hees waxaa jirta halkudhegeedu uu soo kooban yahay haddana markaad ereyadeeda dhegaysato ee aad nuxurka eegto u ballaaran yahay heesta la yidhaahdo ma garan siday u kooban tahay halkudhegeedu iyo weliba sida macnaheedu weeye ismale heestaasi nooga waran hayaa cabdixakiin oo heestaas waa hees dadku in badan jecel yihiin oo qiiro leh oo alla haddaaya iskalaajire laxamkeedii saaray cabdikariin cali shaane cod maxaa ku qaada aad iyo aad ma garan tudmada iyo tagniinka ma garan dalbashada waraaqda diidmadu wuu nacu wuu dhacaayo dalmaadsababina yardoonti baa koorasku yidhaahda haye saaxiib heestaa nin baa ii yimi qiiraysan murugaysan aadna u daayar waan gartay wuxuu igu yidhi adeer haysbay hawl bay haysata hees hees iiga sameen maxaa adeer kuwalay badan wuxuu adeer naag baan isjeclayn waan guursaday naagtii naagtii markaan guursaday ee aan wax walba u dhameeyey bay adeer igu tiri markaan i yar qabay warqadayda halkaa soo dhig reerkoodiba u tagtay reerkii aan slaawey kuu soo celina waxay ahayn adeer warqadooda sii warqadeeda soo sii gabadha way ku nacday sabab allaale adeer sababa igu nacdayna ma jirto waxaan ku yidhi adeer maxaa dareensantao gabadhaasi kaaga tagtay wuxuu yidhi markaa furniinka maan diidin oo weligeed inay iga tagto maan diidin adeer waxaan doonayaa sabab yar inay ii sheegto bal igaga tagtay haddaan maanta sababis u aarayn karayo hadday diil tahay hadday dulqaad tahay hadday dabeecad tahay intaba waan buuxiyey haddana ma garanay waxay gatartay in yaruu sababa ii sheegto waan samri lahaa waan samri lahaa marka anigii baa saaxiib qiroodo isla markii baan rata u qoray heesta ninkii ma garantii baad halkii baad ka bilowday ma garantii Ma- waa kooraskeedii buuba halkay u dhibatay saacdeestu waa dhegaysto oo muhiim badan bay leedahay ma gara dugmada iyo tagniinka ma gara dalbashada waraaqda diidmadana ugu dhacaaye bal maad sababi la yardoonti maad sabab leeyar doonta ee qanci akhiibaa sheekadu ka dhacday xitaa wax allaale shuruudihuu bixiyana baa heesta ku jirta waa hagaag heestaasaynu dhegaystayaasha u sii dayn doonaa iyaguna haynala dhegaystaan
tan ilayayna ooyi qalbiga dumayo wadkayso dantayda qofka aanu tuuray hagdaa durba maanta weyday daryeel marna igama waayin daryeel xiisaha abuura inti dira laga filay filay dulqandina man yaraysan daryeel marna igama waayin daryeel xiisaha abuura inti dira laga filay filay dulqandina man yaraysan magaran oo magaran magaran tumadiyo tarniinka magaran oo magaran magaran dalbashada waraaqda idimada nacuu dhacay balmaa sababilayo dhuntii
qayb kaloo dhegaystayaal waraysigan ka midana barnaamijka cawayska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaanba barnaamijkeennii toddobaadkanna intaas ayaa ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulantay dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo